الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد in sha allahu tabaaraka wa tacaala darsigeena inoo socday almara almuslima ay shaksiyat almara almuslima sifaadka gabadha muslimada laga rabo ayaynu ku dhex jirnay weliba baabkii koowaad oo ahaa almara almuslima maca rabbiha seebay ilaahay ula dhaqmaysaa waxyaalaha ilaahay uu ku waajibiyey seebay u gudanaysaa waxaynu ka soo hadalnay dhowr arrimood qodobka waxaan caawa ka qaadaynaa lix iyo tobnaad waxaana ugu dambeeyey aynu soo sharaxnay kii shan iyo toban oo ka hadlayay xijaabka qodobka lix iyo toban waxa uu oranayaa tatajanabu al alikhtilaaq almutlaq gabadha muslimada waxay ka dheeraanaysaa alikhtilaaq birijaal ragga inay dhex gasho way ka dhowrsanaysaa meelaha ikhtilaadku ka imaanayo oo rag iyo dumar la isdhex yaacayo oo aadaabtii islaamka lagu burburinayo waayo sababtu waxa weeye gabadha muslimada oo caqliga leh waxay dareemaysaa ikhtilaadka oo rag iyo dumar ay isdhex gelayaan inay waxa weeye aad iyo aad uxun tahay oo dhibaato ay sababayso haddaba gabadha muslimada way ka dheeraanaysaa intay awooddo ayay iska ilaalinaysaa inay rag ajnabiya dhex gasho falaa tascaa ilayhi uma sacyinayso arrinta noocaasa inay ku degdegto lama rabo waxaa la rabaa inay aada iyo aada uga dheeraato inay ku dayato baa la rabaa oo uswo ka dhigato gabdhihii nebiga calayhi salaatu wassalaam faatima binti rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam iyo umahaadkii mu'miniinta caaisha iyo waxa weeye xabsa iyo umu salama inay ku dayataa la rabaa waxa weeye dumarkii nebiga calayhi salaatu wassalaam inay ku dayato baa la rabaa nisaa asalaf asalaf asaalix ridwan ullahi calayhim min asaxaabati wataabiciin waman tabicahum biixsaanin raggii waxa weeye salaf asaalix dumarkoodii iyo gabdhahoodii aadaabta taariikhda islaamka aada iyo aada looga buuxiyey min asaxaabati wataabiciin ayay ku dayanaysaa iyo waxa weye ciddii wanaag ku raacday haddaba hadyiga dariiqaas hadyiga mustaqiimka ayay gabadha muslimada raacaysaa waxaana xaqiiqo ah oo waxa weeye tajribo lagu arkay oo xataa ay gaaladu ogaadeen ama america dheh ama yurub dheh ama meel walba dheh waxay ogaadeen intooda caqliga leh inuu ikhtilaadku dhiba dhibaato badan uu keenay isdhexgalka oo waxa weeye madaaristii la isdhexgelinayay gabdhaha iyo wiilasha markay sinil muraahaqa soo gaaraan oo dhowr iyo toban jiro noqdaan markii la isku dhex daro waxbarashadoodii hoos bay u dhacdaa waayo sababtu waxa weeye ilmihii wiilkii hadduu arkaya gabar waxa weeye waxbarashadiisii iyo waxii o dhan wuu ka mashquulaya gabadhii waa mashquulaysa cayaar baa loo jeensanaya sidaa daraaddeed bay culamaau tarbiya marka ay ka hadlayaan waxa uu soo guuriyey shiikhu waxa weeye mualifku wuxuu soo guuriyey dhowr waxyaalood oo ka sheekaynaya oo waxa weeye maaragtay qiso uu kasoo guurinayo nin ahaa suuriya oo waxa weeye culamaau tarbiya ahaa ayuu wuxuu leeyahay waxa uu booqday waddanka le belgica ay waa belgiumka ayuu booqday markuu booqday ayuu wuxuu arkay maderase ayuu ayuu tegey maderasadiibu wuxuu arkay iyadoo gabdhihii iyo wiilashii la kala saaray oo waxa weeye mid walba qeyb gaara laga dhigay kaasuu weydiiyo wuxuu yihi maxaa dhacay ood saa u samayseen oo iyagii waa gaalo markaasay waxay u sheegeen waanu waxaanu ogaanay bay dhaheen ilmaha waxbarashadiisu inay ku fiican tahay gabdhaha iyo wiilasha in la kala saaro waa arrin aada iyo aada u cajiiba haddaba marka taarikhul islaam xataa markii dadka islaamka gabdhaha iyo wiilasha ay kala dhowrsanaayeen oo waxa weye maaragtay wiilasha gaar gabdhuhu gaar madaaristu ay kala saaraayeen aad iyo aad bay akhlaaqda islaamka iyo waxa weeye u wanaagsanay dadka akhlaaqdooda sidoo kale wuxuu soo guuriyey in waxa weeye amrica ay ka dhacday saas oo kale in waxa weeye ay kala saareen meelo badan oo waxa weeye xataa ay xukuumadda amrica ay ogolaatay in waxa weeye madaarista iyo jaamacadaha iyo kulli la kala saaro ayuu soo guurinayaa oo akhbaarta iyo kulli waxa weeye ay caddeeyeen sanadkii labadii kun iyo labadii waxa weeye taariikhda milaadiga haddaba marka diinteenna islaamkana kun iyo shan boqol oo sano ka hor bay ina fartay in waxa weye rag iyo dumar la kala dhowrsanaado oo waxa weeye ikhtilaafku ma banaana diinta islaamka ilaa wax markaas qofka wixii daruuro ah oo waxa weeye intuu gabadhii ay waxa weeye dad waxweydiinaysa ama waxa weye ninkii dumar waxweydiinayo ama waxa weeye aadaab iyo waxa weye xishood ku jiro iyo waxa weeye xijaabkii gabadhiyo xijaaban ma ahayn sideeni waxyaalahan hadda jaahiliga hoo socda oo waxa weeye madaaristii lagu khasbi jiray matalan soomaaliya oo kale aada arki jirteen waxa weeye gabadhii loo diidayo laleeyahay madaxa soo qaawi oo waxa weye surual iyo shaati soo qaado oo wiilo lagu sii dhexdaynayo dhibaatada aynu aragnay baa ka dhalatay ikhwaani fillah haddaba marka waxaa aada iyo aada u wanaagsan gabadha muslimada oo caqliga leh inay ku dadaasho intii ay awoodi karto inay ka dheeraato ikhtilaad rijaali inay ragga dhex gasho inay ka dheeraato qaar badan baa waxay odhanayaan marka haddii aan raggii dee see uga dheeraanaya waan wada shaqaynaayo marka horeba asalku waxa weeye gabadha muslimada gurigeeda inay joogto ilaahay waa sharfay gabadha muslimada wuxuu ku sharfay inay noqoto hooyo gurigeeda joogto gurigeeda tarbiyeynaysa oo iyada loo soo shaqaynayo oo waxa weeye aan mas-uuliyad iyo cunto iyo waxa weye lacag laga rabin ee iyada wax walba loo keenayo oo waxa weye iyadu markaas tarbiyeynaysa ilmihii haddaba waxaa loo baahan yahay akhawaati fillah wixii ilaahay idinku talagalay inaad ka soo baxdaan wanaaggu wuxuu idinku jiraa inaad guryihiina ku sugnaataan waqarna fii buyuutikuna walaa tabarujna tabaruja aljaahiliyati alula gabdhuhu inay guryahooda joogaan baa wanaagsan oo waxa weeye ay maaragtay ilmaha tarbiyeeyaan ma aha macnaha inaanu leenahay gabadhu yay wax baranin oo gabadhu waxa weye wax ma qabsan karo ma aha gabadhu wax waa baran kartaa oo waxa weye inay diinteeda barato inay maadiga barato waa loo baahan yahay laakiin wax walba waxaa ka awleysan oo ka horeeya horta inay diinteeda ilaaliso gabadhu markay diinteeda ilaaliso oo waxa weye diinteeda ay aada iyo aada u xifdido ayay wax walba oo kale ay ka soo bixi kartaa iyada oo fiirinaysa markaa waxa weeye xuduud sharci wixii sharcigu u ogol yahay bay samaynaysaa wixii aan sharcigu ogolayna banaankay ka maraysaa iyadoo ku raali noqonaysa waxa weeye axkaamta diinta islaamka ilaahay u dejiyey haddaba gabadha muslimada waxaa laga rabaa inay iska ilaaliso idaan maslaxadi ugu jirin inay waxa weye aada iyo aada iska ilaaliso oo ka digtoonaato waxa weye maarata waxyaalaha noocaas amaa wixii maslaxad ku jidho sida waxa weye maaragtay maslaxad markaas ay fulinayso ama salaadii ay imaanayaan masaajidka ama waxa weye markaa acmaal saalixa lawada qabanayo laa ba'sa bihi haddii bixuduudi sharci ay tahay oo waxa weye dadkii la kala saaran yahay oo nidaamka waxa weye lagu soconayo ama ikhtilaafkan iska dhexgalka oo rag iyo dumar la iska sheekeynayo qaar baad arkaysaa guri bay wada imaanayaan waxa weye ajnabi baa la kelaya waxay ku leedahay waa ina adeerke waa ina habreedke waa dumaashige waxaasna hore baynu uga soo hadalnay wax banaan inayna ahayn akhawaati fillah qodobka toddobiya toban waxaan kusoo qaadaynaa laa tusaafixu rijaala min gayri lmaxaarim gabadha muslimada ahi ma salaamayso tusaafixu waa gacanta la isa saaro wey oo gacanta la isku salaamo laa tusaafix ay gacanteeda rag ajnebi ka a kuma salaamayso amaa salaanta caadiga oo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wax taas waa banaan tahay oo rag iyo dumarba way ka dhaxaysaa dadka muslimiinta haddii gabadhu ay rag soo marto oo way salaami kartaa haddii waxa weeye ninkii uu dumar soo maro way salaami wuu salaami karaa oo salaanta islaamka oo taxiyatulislaam ah waa jaa-isa way banaan tahay rag iyo dumarba amaa dadka qaarkood oo guluwi ku sameeyey oo yidhi waxa weeye gabadhu ma salaamayso ragga hada laysa bisaxiix sida saxiixa oo sunnaha nebiga ku sugnaaday inay dumarku salaami karaan ragga ragguna dumarka salaami karaan laakiin waa salaan carabkaa ee gacan la isa saaraya ma jirto gacanta waxa weeye dumarku iyagaa isa saaraya oo gacanta isku salaami kara ragguna iyagaa laga rabaa inay gacanta isku salaamaan laakiin ma gacan ma isa saarayaan rag iyo dumar kale ajnebiya marka gabadha muslimadda ah oo ilaahay ka cabsanaysa oo diinteeda ilaalinaysa markay ikhtilaafkii rijaalka ka dheeraatay haddana waxay kasii dheeraanaysaa in ay waxa weeye nin ajnebi ka ah ay gacanteeda la aado min gayri maxaarimiha iyadoo aan maxramkeed maxaarimteedii ayna kamid ahayn ninkaas waayo sababtu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ficilkiisii iyo waxa weeye qowlkiisaba aad iyo aad buu uga hadlay arrinta noocaasa inayna banaanayn caaisha radia allahu canha waxa ay leedahay kama rawahu lbukhaariy imaamu albukhaari sida uu werinayo waxay tiri kaanat almu'minaat gabdhaha mu'minaadka idaa haajarna haddii ay soo haajiraan markay gabdhihii mu'miniintaa soo haajiraan oo dhulkoodii kasoo tagaan maka iyo oo ay yimaadaan madiine ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaa u yimaadaan yamtixinahunna wuu imtixaani jiray siduu ilaahay u yidhi yaa ayuha annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu idaa ja'akum almu'minaat hadday mu'minaadkii idiin yimaadaan muhaajiraatin iyagoo soo haajiray famtaxinuuhunna imtixaana baa la yidhi haddaba marka aayaddaasuu nebigu ku imtixaami jiray qaalat caaisha waxay tiri markii aayadda akriday tii ogolaata oo arrintaa ogolaata wuu u ogolaan jiray oo waxa weeye imtixaanka ku ogolaata oo ka soo baxday imtixaanka marka waxa weeye saas ayaa beecadeeda ay ahayd ee lagula baayactami jiray oo nebigu uu kula baayactami jiray fa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa aqar idaa aqrarna haddii ay ogolaadaan oo markuu aayaddaa ku akriyo ay ogolaadaan aayaddaa waxa ay farayso wuxuu odhan jiray indalqna orda baxa faqad baayactukunna waa idinla baayactamay oo beecadii waa idinka qaaday waxay tihi marka caaisha radia allahu canha laa wallahi bay tiri ma masat yadu rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam yada imra'atin qad gayra anahu baayacahuna bilkalaam waxay caaisha ku dhaaranaysaa oo dhaar ku martay inaa nebiga gacantiisu ayna naag gacanteed uuna weligii gacanta saarin oo salaamin ay macnaha naagihii dee maxaarimtiisa aan ahayn dumarkiisii iyo ilmihiisii laga hadlimayo laakiin dumarkii kale oo caadiga ah ajnabiga ka ahaa weligii gacantiisa uma soo taagin marka saasay ficilkii nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam wallahi ma akhada bay tiri rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam cala annisaa ila bima amarahu allah wixii ilaahay amray buu kula baayactami jiray kalaam buu kula baayactami jiray ee marnaba ma dhicin inuu gacan u soo taagay axaadiis saxiixana waxaa nabiga kaga sugnaatay inuu yidhi innii laa usaafixu nnisaa anigu dumarka ma salaamo haddaba marka qowlkii nebigana wuxuu ku caddeeyey inaanan anigu salaamin dumarka ficilkiisiina wuxuu ku caddeeyey inuuna dumarkii salaamin haddaba marka qowlkii nebiga iyo ficilkiisiiba markay iswaafaqeen haddana u fiirso xadiidka kale oo saxiixa oo waxa weeye isagana ka hadlayo waciidka shadiidka oo ku soo arooray ninka iyo naagta ajnebiga kale ah oo gacmaha isa saaraya oo gacantooda istaabanaysa iyo jirkooda iyagoo kale ajnabiya can macqal ibni yasaar radi allahu canhu waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala inuu yihi lian yudcana fii ra'si axadikum an yudcana fii ra'si axadikum bimikhyadin min xadiid khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lahu wuxuu leeyahay xadiidkani lian yudcana in lagu dacniyo lagu garaaco dacni waxa weye in lagu mudo oo lagu garaaco fii ra'si axadikum qofkiin mid kamida bimikhyadin ay maxaadka baalkaa mikhyad asalkeedu waa irbada ama maxaadka ama wax wax lagu tasho noocay doontaba ha noqoto min xadiidin oo bir ah masalan irbad xataa haddii madaxa lagaga garaaco waxa ugu yar waa irbad haddii irbad marka madaxa lagaaga garaaco oo lagu kawiyo de marka waxa qofkii waa dhimanaya qof madaxiisa irbad la geliyey oo waxa wey lagu wexey haddii maxaad laga dhigana kaba sii daran marka in bir lagaaga garaaca madaxa oo inta lagugu mudo madaxa dhexdiisa la geliyo oo maskaxda ay ku dhaadhacdo ayaa kaaga khayr badan inuu qofkiin taabto ay raggu markaa nabigu la hadlayay imra'atan laa taxilu lahu inay gacantiisu taabato gabar waxa weeye qof dumara oo aan u xalaal ahayn macnaha aan xaaskiisiina ahayn dumarkii maxaarimtiisa aan ahayn imaam abrani baa werinaya wasaxaxahu alcalaamatu alalbani raximahu llah fi saxiixi aljaamic ayuu ku saxiixiyey waa xadiis saxiixa raqamka shan kun afartan iyo afar haddaba akhawaati fi llah rag iyo dumarba xadiidkani waa waciid shadiida oo ina tusaya inaynan banaanayn in gacan waxa weye laba qof oo ajnabi kala ah inay gacantoodu istaabato ama jirkoodu istaabto xaaraam weye haddaba dad badan baad arkaysaa oo qiil raadsanaya ama waxa weeye dacfi aliimaan intuu galo ku odhanaya markay qurbaha yimaadeen haddii aan aanan salaamin shaqadii baa la ii diidaya haddii aanan salaamin dhakhtarkii idaweynmayo haddii aanan salaamin wax dantaydii la ii ful waxaasoo dhan waa talbiis libliis waxaasoo dhan shaydaan baa kaa dhaadhicinaya oo doonaya inuu kugu khaldo ogow wixii ilaahay kuu qoray ku seegi mayaan waxa weeye maalintaad xad iyo biyaayada uurka hooyadaa ku jirtay baa laguu qoray waxaad cuni lahayd iyo waxaad kasban lahayd waxa weeye qof kaa celin kara wax ilaahay kuu qoray ma jiro waa inaad taa ogaatid waayo sababtu waxa weeye xadiidkii saxiixa oo cabdullaahi ibnu cabbaas nebigu uu kula dardaarmay wuxuu yihi ogow haddii ummadda oo dhan ay soo kulmaan inay wax ku ku dhibaan oo dhib kuu geystaan kuma dhibi karaan ilaa wax ilaahay kuu qoray mooye hadday rabaan inay wax ku taraanna kuma tari karaan ilaa in wax ilaahay kuu qoray mooye haddaba akhawaati fi llah gacmihiina ka dhowrsada oo jirkiina ka dhowra qof ajnabiya oo aan maxram idii ahayn inuu taabto ninkaaga iyo maxaarimtaadaa loo ogol yahay inay jirkaaga taaban karaan oo waxa weeye cid kaloo loo ogol yahay ma leh wixii aan weysada kaa jebin iyo ninkaaga unbaad salaami kartaa amaa qof kale ha isugu dhowaanin hore baynuna usoo sheegnay ajnebiga waxaa laga wadaa qof walba oo waxa weeye ku guursan kara ma aha ajnebiga sida soomaalida u taqaano dadka kaa fog oo aan qabiilka kula ahayn ina adeerkaa waa ajnebi oo ina abtigaa waa ajnebi oo ina habreedkaa waa ajnebi oo dumaashigaa waa ajnebi kulli waxa weeye waad iska ilaalinaysaa waayo waa ku gayaan waa inaad arrintaa iska ilaalisaan akhawaati fillah ilaahay hayda waafajiyo annagana hana waafajiyo rag iyo dumarba ilaahay hayna waafajiyo inaynu ku dhaqanno aadaabta islaamiga qodobka sideed iyo toban waxaan usoo gudbaynaa odhanayna laa tusaafiru gabadha muslimada ahi ma safrayso ilaa wa macahaa duu maxram ilaa inuu la socdo qof maxaarimteeda mooye ma safrayso meeshaan dumarku aad bay ugu halaag ugu halaagsameen weliba dumarka soomaalidu aad bay ugu halaagsadeen waxaad arkaysaa diintii bay ku dhaqmaysaa xijaabkiibay qaadatay indha shareer bay ku dartay oo aan waajib ahayna sunno ah oo waxa weye wana wanaagsan tahay inay ku darto markaasay haddana waxay safraysaa biduuni maxram inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun wixii xaaraanta ahaa oo loo diiday oo waxa weeye macsida ahaa baad ku dhacaysaa ukhti fillah ilaahay ka cabso allihii aada xijaabka u qaadatay allihii aada caabudaysid allihii aada waxa weeye diinta ugu iltisaamtay inaad ku dhaqantid nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa ku amraya waxa weeye waa amar min allah wa min alrasuul oo waxa weeye kaa xaaraantinimeeyey inaadan safrin ilaa inuu qof maxaarimtaada mooye uu kula socdo mooye haddaba gabadha muslimadda oo diinta ilaahay ku dhaqmaysa uma banaana inay safarto ilaa inuu la socdo nin maxramkeedaa mooye waayo sababtu waxa weeye gabadhii markay keligeed safarto safarka dhibaato badan baa ka timaada mashaquu leeyahay mashaakil baa ka yimaada qaar baa waxay ku odhanayaan oo dee diyaarad baa halkaan laga raacaya xaggana diya aerobortka lagu sugaya ee maxaa dhibaataa wa muddo yar baaba lagu jira meeqay dhacday in diyaaraddii markay gabadhii raacday diyaaraddiiba intay xumaatay magaalo kale laga dejiyey oo halkaa waxa weye dadkii markaa la yihi hotel ha la geeyo oo waxa weye intaasoo beri lagu xanimay meeqay arrimahaasoo dhan dhiceen oo mashaakil ka yimaad gabadhii marka muslimadda ahayd oo la yihi diyaaradda hadda geynaysa dhowr beri bay ku qaada ku qaadanaysaa arrintii oo waxa weye inay hotel dad ajnabiya dhex gasho bay ku noqonaysaa mafaasida noocaasoo dhan oo laa yaclamuhu ila allah aan ilaahay mooye cid kale garanaynin ayaa la inooga digay haddii laakiin aynu raacno aadaabta islaamiga ah mashaakilkaasoo dhan ma imaanayo waayo haddii diyaaraddii la xumaato meel laga dejiyo hadda gabadha maxramkeedii baa la socda oo waxa weye meel walba isagii baa la socda oo ilaalinaya oo waxa weeye sharafteeda dhowraya waayo gabadha keligeed isla socota oo aan cidno la socon waa baylaha weye qof walba oo faasiqa mid walba oo faasiqa markuu arko gabar keligeed iska socota oo aan cidno la socon waa hunguriyeynaya markaasuu isku dayayaa su u fidnayn lahaa hadda waxa weye basharkuna waa daciif hadhow shaydaankiina waa ka faaidaysanaya halkaasaa dhibaata markaa imaanaysa oo mashaakil uu ka dhacaya haddaba ku dadaala akhawaati fillaah inaad waxa weeye maxramkiina raacdaan markii aad safar gelaysaan oo lacagta iyo dhaqaalaha yarka ahi qaymo ma lehe waxaa daran macsida lagu dhacayo iyo waxa weeye ilaahay la caasinaya ayaa ka daran wa fii saxiixi albukhaariyi imaamu albukhaari waxa uu werinaya laa tusaafiru lmar'atu halaathata ayaamin ilaa maca dii maxram gabar muslimada ma safrayso ayuu yihi nebigu saddex beri meel loo socdo ogow hadde socodkaa loo soconayo waa dadka xilligii nebigaa laga qiyaas qaadanaya ay saddex beri meesha loo lugeeyo qof meeshuu u lugeeyo saddex beri qofku waxa weeye maalintii hadduu ugu bato waxa weeye lugta uu socdaa shan iyo toban kilomitr kama badan kaba haddaba marka qof dadka lugaynaya meesha ay safar u aadaan oo saddex beri oo kale loo soconayo uma banaana inay u safarto wa fii saxiixi muslim laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir uma banaana gabar muslimada oo mu'minadoo ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysay inay u safarto masiirata halaati layaalin ilaa wa macahaa duu maxram saddex hameen meel loo dhaxayo oo waxa weye dadk dadkii lugeynaya wey saddex hameen meel loo soconayo ilaa inuu maxram la socdo mooye axaadiidta qaar baa hadda axaadiidtaasi saddex beri bay yidhahdeen laakiin axaadiidta qaar baa waxay odhanayaan laa laa taxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira biduuni maxram oo aan iyagu waktiba ku xirayn inay safartaba uma banaano qaar baa hal maalin meel loo socdo ka dhigaya haddaba waxay leeyihiin culummadu markay axaadiidtaasoo dhan arkeen oo kulli la isku keenay oo la jamciyey waayo sababtu waxa weeye manhajka salafu saalix baa waxa uu qabaa in axaadiita kulli la jamciyo oo macnaha saxiixa oo ay keensanayso lagu wada dhaqmo ee inaad hal xadiis isaga dhegtid ma aha waayo qaar baa iska xadiidkan ta'wiiliyey waxay yidhaahdeen waana caqlaaninimo weeye waa manhajka caqlaaniyada aan aada uga digayno oo dad badan ku kharimeen wuxuu yihi saddex amayn meel loo socdo jayid an diyaarad baan diyaarad baan fuulayaa waxaan ba soconayaa laba saacadood haye adduunka meesha maanta ugu fog waxaad u soconaysaa saacadood haddaad diyaarad raacdid marka axaadiistaani diyaarad lagaga qiyaas qaadan mayo tareenna looga qiyaas qaadan mayo baabuurna looga qiyaas qaadan mayo waxaa looga qiyaas qaadanayaa xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam sidii safarku ahaa oo markii nebigu uu joogay madiino oo uu kalaamkan dadka farayey maxay dadku ku safri jireen qofka ugu dheereeya baa wuxuu ku ku safri jiray faras marka ama faras ama dameer ama waxa weeye geel ama wixii lamid a oo waxa weeye sida maanta dadka reer baadiyaha u socdaan oo kale weeye dadka noocaasa meel intaa jirtoo kale loo safri mayo marka culummadu waxay yidhahdeen bataatanba gabadha muslimadda ah ma safrayso ilaa inuu maxramkeedii la socdo mooye axaadiistaani aad bay u badan tahay baabka ku soo arooray laakiin waxaa muhiim jiddana gabadha muslimadda ahi inay ogaato inay raacdo waxa weeye nusuusta allihii subxaanaqaadirka uu amrayo iyo nusuusta nebiga calayhi salaatu wassalaam ka sugnaatay waayo sababtu waxa weeye gabadhii hadday mu'minad noqotay mudiicatan lirabbiha ay noqoto ilaahay adeecayso waa inay u hoggaansantaa awaamirta nebiga calayhi salaatu wassalaam oo ayna khilaafin waataynu soo marnay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha iska jireen kuwa amarka nebiga khilaafaya ayaa ilaahay yiri ha iska ilaaliyeen inay ku dhacdo masiiba fitan mashaakil inay fidnoobo qofkii ama cadaab uu aakhiro galo imaamu axmed baa la weydiiyey markaasuu yihi fidnadu waxa weeye qofku hadduu sunihii nebiga khilaafo qalbigiisaa xumaanaya zayq baa qalbigiisa gelaya qalbigiisi markuu xumaado hadhow markaa waxa weeye ilaa aakhirka waxaa dhici karta qofkaasi inuu marka nifaaq iyo waxa weeye mashaakil iyo uu ku dhaco oo sunnihii oo dhan uu ka dhex baxo haddaba gabadha mu'minada oo ilaahay ka baqaysa oo garanaysa takaaliifta sharcigaa oo ilaahay ku waajibiyey inay ka soo baxdo inay waajib tahay waxaa la rabaa inay aada iyo aada ugu deedaasho oo ayna khilaafin sunnahaas iyo dariiqa nebiga calayhi salaatu wassalaam waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixa watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri gabadha muslimadda ahi kuwaas inay ka mid noqotaa la rabaa oo iimaankeeda iyo wanaaggeeda iyo camalka saalixa inay waxa weeye kaga mid noqoto dadkaa wanaagsan ee ayna ka mid noqon kuwa hawadooda raacaya oo waxa weeye dhaqaalaha adduunyada fiirinaya kuwaad maanta arkaysaa iyagoo maxramkii haysta ayaa waxaa leedaha war maxramaan ha safrinina wallahi iskama wada bixin karna tigidkaa lagu leeyahay oo labadii isqabay isma raaci karne midba mar buu safraya adduunyo iyo lacag intaad aruurinaysaan ilaahayna caasiyaysaan waa arrin aad iyo aada u khatara iska ilaaliya marka akhawaati fillah arrintaasna camalkaasi waa camal aad iyo aad ugu xun weliba dhaqan aan islaamku aqoonin weeye dadka islaamkaa mujtamacyada kale waa kula yaabayaan dad badan baa ku weydiinaya waxay ku leeyihin waa maxay soomaalidan dhaqan xun baad leedihiin oo waa maxay dhaqanka xuni dee gabdhihiinu keligood baa iska socda gabar baad arkaysaa intaasoo addu qaaradood keligeed jiiraysa oo waxa weeye maaragtay aan cidna la soconin arrintaa markaa akhawaati aada iyo aada laysa ilaaliyo ilahayna loo toobad keeno ilahayna halaga cabsado qodobka sagaal iyo toban waxaan usoo gudbaynaa oranaynaa raadiyatun biqadaa'i illahi wa qadarihi gabadha mu'minaddaa waxaa laga rabaa inay noqoto mid raa ninkaa oo ku raali noqonaysa ilaahay wuxuu qadaray ilaahay wuxuu u xukmiyey oo ilaahay u qadaray inay ku raali noqoto gabadha muslimada oo mudiicada ilaahay adeecaysa waxay ku raali noqonaysaa qadaha ilaahay waayo sababtu waxa weeye ana aridaa bilqadaa'i waalqadar min akbari calaamaati aliimaan waxa weeye in lagu raali noqdo qadaha ilaahay wixii uu qada xukmiyey iyo wuxuu ku qadaray waa min calaamaati aliimaan waa daacada iyo taqwada iyo salaaxa qofka mu muslimkaa waxa weeye wanaagiisa ayay ka mid tahay hadday gabadha muslimadaa marka oo diinteeda garanaysa oo hadyigii diinta islaamka garanaysa hadyigii nebi maxamed fahmaysa waxay garanaysaa waxa weeye xadiidkan soo socda wanaagga uu leeyahay oo rag iyo dumarba ka hadlaya u fiirso wuxuu yihi nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam ukhta almuslima aada ugu tadabur qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam cajaban liamri lmuslim liamri lmu'min ayay riwaayadaha qaar odhanayaan cajaban cajabka halkan waxa weeye cajabku laba nooc buu ku dhacaa waa waxa aad la yaabtid marka labay u qaybsamaa cajabku cajabu inkaar qofku intuu wax la yaabo inuu inkirayo o diidayo iyo cajabu liqraar iyo inaad qiraysid wixii ood ogolaanaysid laakiin waxaad la yaabantaha arrintan wanaageeda iyo khayrkeeda iyo waxa wanaagga laga helayo marka halkan waa cajabu liqraar baa la yidhahdaa inkaaris maaha in la diidaya maaha ee nebigu wuxuu leeyahay isagoo iqraar ku samaynayo qiraya cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulluhu khayr amarkiisa kulligii waa khayr weeye walaysa dalika walaysa dalika liaxadin ila lmu'min ila lilmu'min qofka mu'minkaa oo ilaahay rumeeyey mooye qof kale oo arrintaas helayana ma jiro maxay tahay marka arrintaas in asaabatu saraa'a shakar haddii uu wanaag helo saraa'a waa faraxa iyo wanaagga iyo khayr markii ilaahay uu kuu qadaro shakara wuu shukri naqaya fa kaana khayran lah khayr bay u noqonaysaa oo shukrigaa laftigiisaa cibaado ah waayo markii wanaag ilaahay intuu ku siiyo aad ku shukridid laba wanaag baad heshay horta wanaaggii ilaahay ku siiyey ilaahay waa kuu sugaya waa kuu badinaya lain shakartum laaziidannakum waatuu yihi ilaahay haddaba marka wax walba wanaaga aad heshid haddaad rabtid inuu kuu bato shukrigaa lagu badiyaa waxa weye ilaahay baa loo shukri naqaa markii ilaahay awlaad ku siiya alxamdu lilah markii ilaahay xoola ku siiya alxamdu lilah markii ilaahay caafimaad ku siiya alxamdu lilah shukriga carabkaaga ku badi allahuma zidnii de ilaahu ii ziyaadi ilaahu maaragtay ii ziyaadi adaan kugu shukriyeya haddaad marka saa la timaadid ilahay baa kuu ballan qaaday lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid ha ku kufriyin marka nicamka ilaahay oo waxa weye maaragtay wanaagga ilaahay uu ku siinayo aan la soo koobi karin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmada aan la soo koobi karin oo faraha badan markii aad heshid oo habeen iyo maalinba iska daba imaanaysa ama ha noqoto nicmat lmaal ama nicmat lawlaad ama nicmat sixa ama nicmat lamni ama ni wax walba markaad heshid alxamdu lilah deh ilaahay ku shukri khayr bay kuu noqonaysaa markaa waayo shukrigaa lagu waafajiyey laftigiisa ajar kale kasii helaysa oo waxaad noqonaysaa min ashaakiriin kuwa ilaahay ku shukriya wuxuu yihi nebigu wa in asaabathu daraa'a sabr fakana khayran lah haddii ay dhibaato ku dhacdo daraa waa dhibaatada waa wax walba oo ku dhiba oo mashaakila noocuu doona ha noqdo wuu sabraya oo wuxuu ictiqaadayaa inuu sabirku yahay waxa weeye waxaa lagaga baxa dhibaatada oo dhan wamaa yalaqaaha ila asaabiruun wax walba oo wanaaga waxaa la kulma kuwa sabra ajar iyo wanaag oo dhan waxaa helaya kuwa sabra inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab ilaahay ajarkooda wuxuu siinayaa kuwa sabra xisaab la-aan haddaba marka waxaa la rabaa qofku inuu sabro oo uu ku dhega sabirka waayo sabirku wanaag badan buu leeyahay saddex nooc buuna u qaybsamaa inaad ka sabi inaad ku sabirtid horta waxaan ilaahay kuu qadaray waa macal shaahidkeenna hadda waa inaad ku sabirtaa dhibaatada kugu dhacday xanuun baa yimid dhimashaa timid maalkiibaa baaba-ay wax walbaa yimid allihii subxaana qaadirkaa waa inoo caddeeye waa layda imtixaamaya walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi waltamaraat wabashir saabiriin xoolihii baa yaraanaya oo dadkii baa dhimanaya awlaadii qaraabadii dadkii waaridkii waa la dhimanaya kulli marka waxaasoo dhan markay yimaadaan qofka sabra oo ilaahay u sabra ayaa waxa weeye guulaysanaya wabashir asaabiriin u bishaaree baa lay kuwa sabray aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun qaylinmayaan oo ooyimayaan ee waxay leeyihin ilaahayba adaan kuu noqonayn ilaah kale ma lihin ilaahaygi subxaana qaadirkaabay tala saaranayaan oo waxa weeye ay u noqonayaan haddaba qofka sabra wuxuu u noqonayaa sabirkiina khayr dhibaatadii ku dhacday khayr baa ilaahay ugu bedelaya oo wanaag iyo ajir baa laga siinayaa imaamu muslim ayaa xadiidkaa werinaya waana xadiid saxiixa oo waxa weye imaamu muslim uu ku warinaya fi saxiixi kitaab الzuhdi ayuu ku werinaya haddaba waxaad ka garatay xadiidka qofka muslimkaa rag iyo dumarba in loo baahan yahay inuu sabro oo ku sabra dhibaatadu markay ku dhacdo oo mashaakil uu yimaado waayo sabirkii saddex nooc buu qaybsamayaabanu inaad ku sabirtid dhibaatada dhacday iyo mashaakilka yimid qadaha ilaahay inaad ku sabirtid inaad ku sabirtid wixii ilaahay kugu waajibiyo daacaada inaad la timaadid inaad ka sabirtid wax walba oo xumaana oo ilaahay uu ku yidhi banaanka ka mar haddaba marka labana waa lagu sabrayaa midna waa laga sabrayaa oo naftaa laga celinaya xumaanta naftaa laga celinaya waa laga sabir siinayaa daacadana naftaa lagu sabir siinaya waa lagu khasbayaa waxa weeye mashaakilka iyo waxa dhacayana oo qofka ku imaanayana waa lagu sabraya haddaba gabadha muslimadda waxaa laga rabaa inay saa ugu sabirto wax walba oo ilaahay uu qadaray oo rabbigii subxaana qaadirka ahaa uu ku keenay ama markaa ha ku timaado iyada laf ahaanteeda ama ha ku timaado waxa weeye qaraabadeeda ama ha ku timaado maalkeeda ama awlaadeeda kulli inay u sabirto ayaa la rabaa iimaankaa marka saxiixa oo wanaagsan hadday gabadha muslimadda ahi ay hesho waxay helaysaa wanaag aad iyo aad u fara badan oo aada u wanaagsan kamaa facalat bal waxaynu tusaale usoo qaadanaynaa bacda nisaa'i selaf dumarkii wan wanaagsanaa oo selafka ayaynu bal soo qaadanaynaa qaar ka mid a gabar waxaa jirta la ohan jiray alkhansa waxa weeye afar wiil oo ay dhashay ayaa jihaadka ku jiray markaasaa waxaa loo keenay afartiiba inay dhinteen oo waxa weeye shahiideen oo jihaadkii ku shahiideen markaasay faqaalat waxay tiri ma ooyin oo ma qaylin oo ma barooran waa afartii wiil oo ay dhashay ayaa hal mar loo wada keenay waxa weeye oo la yihi wiilashaadii waa shahiideen markaase waxay tihi alxamdu lilah allihii waxaa maxaad iskale bay tiri aladi sharafanii biistishhaadihim allihii igu sharfay inay ii shahiidaan wa arjuu waxaan rajaynayaa an yajmacanii allahu bihim fii mustaqari raxmatih waxaanan ilaahay ka rajaynayaa ilahay inuu jannada nagu kulmiyo ibn xajar ayaa ku keenaya kitaabkiisa alisaaba uu kaga sheekeynaya saxaabadii iyo waxa weye dadki wanaagsan haddaba markaa gabadha muslimadda mar waa hooyo mar waa ayeeyo wax walbay noqonaysa waxaa la rabaa marka markii loo sheego waxa weeye wax allihii subxaana qaadirka ahaa uu qadaray oo ama ilmaheedii ku yimid ama waxa weye qaraabadeedii ku yimid inay tiraahdo ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ay ilaahay u noqoto inay qayliso maaha inay barooratana maaha arrintaasay markay iska ilaalinaysa inay ku sabirto baa la rabaa waxyaalaha imaanaya oo dhan ayna kaalmaysato bisabri wasalaa wastaciinuu bisabri wasalaa ayuu yihi ilaahay kaalmaysta salaada iyo waxa weeye sabirka sidoo kale waxaa laga wariyey asmaa bint binti cumays bacda an tawaalad markii ay waxa weeye aad iyo aad ugu timid masaa'ib badan oo dhowr waxyaalood isku raaceen awalan markii ugu horreysay zawjkeedii ay jeclayd oo aad u wanaagsanaa oo ninkii sharafta lahaa waa jacfar ibna abi aalib khadiibu saxaaba waa jacfar ibna abi aalib wamaa adraaka ma jacfar waa ninkii najaashiga maalintii waxa weeye ardulxabasha markii waxa weeye quraysh ay rabeen mujaahidiintii waxa weeye muhaajiriintii xabasho usoo haajiray markay rabeen inay celiyaan oo ay u yimaadeen oo yidhaahdeen boqorkii najaashiga intay laaluush iyo wax keeneen nimankii waxa weeye qurayshi soo dirtay ay yidhaahdeen waa niman sufaha ah waa niman aan qiimo lahayn waa niman waxa weeye nabiyullahi ciisa wax ka sheegay ee noo dhib aan wax markaasaa jacfar wuxuu yidhi ana khadiibukum alyawm maanta aniga ayaa hadlaya ii daaya aniga nimankaa anigaa maanta waxa weye u jawaabaye najaashigii markii loo keenay nin wuxuu ahaa dee aadil ah u yeere buu yihi nimankaa bal waxay nabiyullahi ciisa ka yidhaahdeen aan aragna jacfar baa halkaa hadlay oo waxa weeye runta u caddeeyey oo waxa weeye fi suurati maryam intuu akriyey ilaa iyo najaashigii intuu iska ooyey oo barkii ku islaamay jacfar ibn abi aalib radia allahu canhu isagoo waxa weeye dagaal wuxuu ku shahiiday isaguna waxa weeye fi sabiil illah waxa weeye asmaa marka waa xaaskiisii oo waxa weeye ulana haajirtay halka kabacdina waxa weeye madiina markaa kabacdina ninkeedii dhintay oo waxa weye shahiiday markuu jacfar uu socday oo shahiiday ayaa haddana waxaa guursaday abubakr sidiq radia allahu canhu sadiiqu hadihi lumma ayaa guursaday khayru saxaaba ayaa guursaday kabacdi buu isagiina dhintay kabacdina markaasaa waxaa dhintay wiilkeedii haddana maxamed ibn abi bakr mar walba marka oo arrintaasi ay timaado waxay samayn jidhay aa la yihi salaaday u degdegi jirtay haddaba marka iyada keligeedna ma aha oo waxa weeye labadan gabdhood keliya aynu sheegnay ma aha dumarkii saxaabiy saxaabiyaadka aha oo muuminaadka ah taariikhi lislaam waxa weeye kutub baa laga qoray mid walba waxa weeye wanaagga iyo mid walba say ula dardaarmi jidhay ilmaheeda iyo mid walba waxa weeye say wanaaggaa u samayn jidhay haddaba waxaa la rabaa sabir inay gabadha muslimadahay akrido taariikhda laga qoray kutubta laga qoray waxa weeye siiratu saxaaba siiradii inay akrido oo waxa weye maxay samayn jireen gabdhaha mu'miniinta markay dhibaato ku timaado maxay samayn jireen seebayse waxa weeye naftooda u xukumi jireen waxay waxa weeye garanayeen oo ay dareemayeen aayaddan qur-aankaa macnaheeda ay fahamsanaayeen inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab aayaddaasay fahmeen markay aayaddaa fahmeen ayay waxay ogaadeen adduunkaana in laga tegayo oo kullu nafsin daa'iqatu lmowt inay imaanayso adduunkaana laga tegayo wax kalena aan lagaga guulaysanaynin ilaa in la sabro oo la raaco dariiqa xaqa mooye inaan wax kale lagaga guulaysanaynin haddaba marka gabar walba oo muslimada waxaa la rabaa inay ku dadaasho siday kuwaasoo kale u noqon lahayd oo ugu dadaali lahayd waxa weye inay nafteeda ku khasarto wixii ilaahay raalli ka yahay qodobka labaatanaad wuxuu odhanayaa awaaba ay awaaba waa atawbatu ila allah ay taa'iba ila allah daa'iman qofka muslimkaa waxa weeye khadac waa dhacaya naf walba oo mu'minada ama ha noqoto rag ama ha noqoto dumare gafla waa imaanaysaa ma aha qofka inaynu leenahay macsuum noqo gabadhu waa khaldamaysaa oo ninku waa khaldamaya oo qof walba khalad waa ku dhacaya laakiin nebigu muxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam fidaahu abi wa ummi wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam kullu bini aadam khata bilow aadmigu say u dhan yihiin khada bay gelayaan ay kathiiru lkhada khata baa laga cabiray bal u fiirso ay kathiiru lkhada daa'iman khada buu ku dhacayaa qofka bilow aadmiga laakin khayru lkhadaa'ina atawaabu waxaa ugu khayr badan kuwa khada'a ku dhacay oo khaladka la imaanaya attaa'ibiin kuwa toobad keenaya attawaabuun daa'iman soo noqonaya haddaba marka waxaa la rabaa gabadha muslimada ahi inay noqoto awaaba ilaa rabbiha mid rabbigeed usoo noqonaysa oo markii khalad ay dha ay gasho aan khaladkii kusii soconaynin waayo sababtu waxa weeye ma jiro qof muslima ilaa mar saacad saacadaha kamida ama xilli ayaa waxaa ku dhacaysa kaflo oo waxa weye qofkuu islaawaya khadaabuu ku dhacaya markuu khadii ku dhaco waxaa la rabaa isla markaba inuu soo noqdo kama qaala tacaala markuu ilaahay ka hadlayo dadka wan wanaagsan wuxuu yihi ina aladina اtaqw idaa masahum daa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun haddii qofkii wanaagsanaa dadkii wan wanaagsanaa oo ilaahay ka baqay aladiina taqow kuwii taqwada la yimid maa macna taqwa ya akhawaati taqwa waxa weeye i'timaaru awaamir illah waijtinaabu nawaahi inaad awaamirta ilaahay la timaadid wixii ilaahay kaa nahayena banaanka ka martid qofka marka taqiga ah oo wixii ilaahay amray la imaanaya wixii ilaahay ka nahayena banaanka ka maraya markii uu dareemo idaa masahum daa'ifu min ashayطaani haddii shaydaan uu ku taabto oo waxa weeye uu zallo kugu sameeyo waxa weeye khada uu kugu rido waayo shaydaanku wuxuu xaawinayaa daa'iman siduu hadba bohol kuugu ridi laha hadba uu macsi kugu ridi laha qofkaa marka taqiga ahi haddii ay dhacdo xataa inay zalla ka dhacdo tadakaru waa waa xusuusanaya diintiibuu garanaya wuu waansanaya isla markiiba wuxuu dareemayaa in shaydaan uu khalday isla markiibuu toobad keenaya intuu arko khadi-i ayuu ka soo noqonaya laakiin ku dhegi mayo ha noqonin marka kuwa dadka waxa weeye khada-a iska daba joogaya haddaba haslada noocaasa qof walba waa ku imaanaysaa qalbigana waa ku soo dhacaysaa laakiin waxaa la rabaa alinaaba ila allah wa aniibuu ilaa rabbikum ilaahin in loo noqdaa la rabaa oo mar walba la toobad keeno saasayna ahaayeen dadkii wanaagsanaa ee ma ahayn inaad markaad maqashid saxaabadii iyo salafu saalix macsuumiin ma ahayn ee waxa weeye way khada way ku dhici jireen sidaa daraaddeed ayaa waxa weeye markuu lahaa xandala naafaqa xandala markuu yidhi maxay ahayd sababtaas xandala saxaabi jaliilu ah waxa weeye abubakar iyo isagaa suuqa ku kulmay markaasi waniyow nifaaq baa igu dhacay war maxaa waa maxay nifaaq de wuxuu yihi nabigaanu la joognaa oo waxa weeye markuu aakhira nooga sheekeynayo oo waxa weeye uu ilaahay nooga sheekeynayo oo diintii nooga sheekeynayo kaanamaa waxaana moodaa inaanu waxa weeye adduunya oo dhanba ka dhex baxnay oo waxa weeye aanu aakhiro joogno oo iimaan qalbigeega ka buuxsanaya markaanu kasoo tagnana adduunyo iyo ganacsi iyo waxaan dhex gelaynaa hadhowbu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintii loo sheegay abubakar wuxu wallahi aniga saasaan balana kee nebiga u tagnay haye nebiga markay u yimaadeen muxuu yihi nebiga calayhi salatu salaam qof walba oo mu'mina haddaad sida aniga aada ila joogtaan mar walba aha an lahaydeen bu yidhi wallahi malaa'igta ida salaami lahayd duruqdeeda ku salaami lahayd laakiin saaca bisaaca waxa weeye halkaa waxaynu ka qaadanaynaa marka aadaabta islaamigaa qofku macsuum ma noqonayo khada'na waa imaanaya shaydaanna waa ku dhaartay inuu dadkan halaago oo waxa weeye bilow aamniga inuu halaago wuu ku dhaartay meel walbana u fadhiisto law zayinannahum fi lardi wala uquyannahum ajmaciin hay wuxuu ku dhaartay inuu u qurxinayo wax walba adduunyada kullina uu baabiyeynayo laakin ilaahaygii subxaana qaadirkaa wuxuu yihi ina cibaadii laysa laka calayhim amr hay awood umale addoommada ilaahay kuwa ilaahay xifdiyey ilaahayna ugu daro oo rabbigii subxaana qaadirkaa naga ilaaliyo shaydaanka laakiin camal walba oo uu shaydaan sameeyo wuxuu ilaahay inoogu gargaaray inuu inoo inaga toobad aqbalayo haddaynu toobad keeno waayo xadiis baa ku sugnaaday markuu shaydaan yihi saas waan dhuminaya buu yihi allihii subxaana qaadirka bicizatii wa jalaali sharaftayda iyo wanaagga ayaan ku dhaartay inaan ana ka toobad aqbalaa inta ay oon dunuubtooda u dhaafaa inta ay too soo noqonayaan oo waxa ay dembi dhaaf weydiisanayaan haddaba marka dembi dhaafka ha la badiyo ilaahay waxa subxaana qaadirkaa ha loo toobad keeno xiliyada wanaagsan oo waxa weeye habeenkii salaatuleilka ha la kaco aroortii oo kale ilaahay ha la baryo xiliyada wanaagsan ilaahay inta la baryo oo ducaau lmustajaaba xiliyadaa ha laga faa'iidaysto oo waxa weeye aada iyo aad aynu uga faa'idaysana akhawaatiila qodobka koob iyo labaatan waxaynu usoo gudbaynaa tashcuru mas-uuliyataha can afraadi usratiha waxa ay dareemaysaa gabadha muslimadda waa inay dareentaa mas-uuliyadda ka saaran reerkeeda gurigeeda ilmaheeda waxa weye dadka ay mas-uulka ka tahay mas-uuliyadda aakhira waa la weydiinaya haddaad shalay gabar ahayd oo adiga mas-uul lagaa ahaa dee maanta waxa weeye xaas baad noqoto zawjaad noqoto guri dhan baa laguu dhiibi ilmaa yimid oo waxa weeye hooyaad noqotay sow mas-uuliyad marka kuma fuulin ukhti fillaah sow lama rabo inaad mas-uuliyaddaa ka soo baxdin mas-uuliyaddaasi rag iyo dumar waa loo siman yahay labadaba qof walba waxbuu mas-uul ka yahay qof walbana waa laga rabaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi saad u dhan tihiin ey rag iyo dumarba kulligiin qof walba waxbaa la raaciyey oo la jiraa raacigu waxa weeye waa qofka waxa la jira oo ilaalinaya qofka xoolaha raacoo kale ayaa raaci la yihahda qofka marka adiga guriga aada mas-uul ka tahay adaa raaci ka ah adaa la adaa ilaalinaya ilmihii adaa mas-uul ka ah raaci baa tahay marka waxbaa lagu raaciyey oo xoolo jir oo kalaa alimaamu raacin buu yihi imaamka ey macnaha madaxweynaha qofka noqonaya oo dadka mas-uulka ka noqonaya waa raaci wey wa mas-uulun can raaciyati aakhirana waa la weydiinayaa amaama allah haddii uu ka soo baxo wixii la raaciyeyna hadda jannuu leeyahay iyo wanaag iyo ridihii ilaahay hadduu caasiyo oo ka soo bixi waayana hadda cadaab baa u diyaara ilaa inuu ilaahay cafiyo mooye wrajulu raacin ninkii waxa weeye isaguna waa raacin oo maxaa la raaciyey ninkii fi ahlihi ahalkiisaa la raaciyey xaaskiibuu mas-uul ka yahay oo ilmihiibuu mas-uul ka yahay wa mas-uulun can raaciyatihi aakhirana waa la weydiinayaa wixii la raaciyey waa la weydiinaya ma dayacay ilmihiisii wax ma baray xaaskiisii ma baray mise waxa weeye wuu dayacay waa la weydiinaya aakhiro qofkii ka soo baxa wanaag buu ku leeyahay kii jawaabtaa waxa weeye ku khasaaro imtixaankaa ku dhacana hadda dhibaataa sugaysa waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha waxa weeye qofkii dumarka ahaa iyadiina waxa weeye mas-uul baa la saaray waxbaa la raaciyey guriga iyadii baa mas-uul ka ah wa mas-uuliyatun can raaciyatihaa waana la weydiinayaa aakhiro waxa weeye gurigii iyo ilmihii iyo wixii la raaciyey waa la weydiinaya haddaba xadiidkaas saxiixa ah oo muttafaqun calayhiya oo bukhaari iyo muslimba warinayaan wuxuu ina barayaa oo ina tusayaa inuu qof walba mas-uul yahay mas-uuliyaddaa marka noocaasa oo daa'imkaa waxaa la rabaa gabadha muslimaddaa inay dareento gurigaan laguu dhiibay oo waxa weye aada mas-uulka ka tahay inaad ka soo baxdid baa la rabaa oo gurigii wuxuu ka koobmaa usro dhan weeye reer walba waxa weeye waxa weeye hooyo iyo aabbo kasta gurigii waxaa la rabaa inay ka soo baxaan waajibaadka laga rabo oo qof walba dhinaciisa uu ka soo baxo haddii ilmihii inxiraaf ku dhaco oo mashaakil yimaado oo diintoodii ay waxa weeye ka dhunto haddii aabbii iyo hooyadiibaa mas-uulkaa iyagaana la weydiinayaa aakhiro ee waa inuu qof walba ku talagalaa haddaba akhawaati fi llaahi waxaan idin leeyahay dumarkiina maanta waxa weeye qurbaha jooga oo ilmahooda la wareegaya dhul gaalo oo dirhamka iyo dinaarka lacagtiiyo waxa weeye aan qiimaha lahayn nafta ku sasabaya ogaada in ilmihiina aakhire la ida weydiinayo ogaada in aad ilmihii ku xumaada dhulka gaalo oo waxa weeye ama faasiq ku noqda ama gaalo ku noqda aakhiro adinkaa laida weydiinayaa rag iyo dumarba waa inaad ogaataan waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixo wuxuu ku leeyahy kullu mawluudin yuuladu cala alfidra waxaan filayaa xadiidkaa qofka dhegaysta oo iimaan qalbigiisa ku jiro inuuna ilmihiisa lacag siisan doonin waayo dadka maanta qurbaha jooga ilmahoodii way iibsadeen lacag baa lagu bedeshay dhegaysta marka akhawaati fillaah xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ina leeyahay kullu mawluudin yuuladu cala alfidra faabawaahu yuhawidaani ow yunasiraani kullu mawluudin yuuladu cala alfidra ay cala alislaam ilmuhu wuxuu ku dharanayaa islaamnimo ilmuhu markuu dhasho waa muslim waxa weeye aabihii iyo hooyadii baa gaalo ka dhigaya oo yahuud ka dhigaya ama nasaaro ka dhigaya ama majuus ka dhigaya ama faasiq ka dhigaya ama islaamnimadiisii u tasxiixinaya oo ku sugaya islaamnimadiisii waayo sababtu maxay tahay allihii subxaana qaadirka ahaa markii uu ka nabiyullaahi aadam abuuray ayuu duriyadda dhabarkiisa ka soo saaray iyo alastu birabbikum qaaluu bala qof walba marka maalintaas oo aynu ahayn caalimu darri oo waxa weeye ay dhabarka nabiyullaahi aadam laynaga soo saaray ayaa ilaa qiyaama saaca qof walba oo dhalan lahaa uu qiray inuu ilaahiyo subxaana qaadirkaa rabbigiisa yahay haddaba ilmihii markuu dhasho waa nadiif waa muslim waxa weeye islaamnimadiisiibaa u sugan waxaa la rabaa inaad islaamnimadiisii ku sugtid oo diintiisii ku sugtid oo aad waxa weeye aad tasxiixisid baa la rabaa oo aad bartid wixii ilaahay lasoo usoo diray oo waxa weye diinta ilaahay soo dejiye aad bartid hadday marka qasdigaagu noqoto lacag aruuri oo dirham iyo dinaar waxa weeye meelaha ka buuxi oo lacagta keliya fiiri hadduu qasdigaagu noqdo ogow ilmahaagii biri markuu xumaado cid kala ha eedayni naftaada eedee waayo adiga ayaa iibsaday oo lacag siistay naftaada eedee marka kala dooro marka gabar walba oo muslimaday kala dooro oo qurbaha joogta oo dhul gaalo joogta waxaad kala doorataa ilmihii iyo lacagta labadaa isku heli maysid xaqiiqo waxaa ah marka qofka muslimkaa oo caqli leh oo ilmihiisii dareemaya in mas-uuliyadi ka saaran tahay oo xadiidkii hore oo waxa weeye kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatii iyo xadiidkan isla fahmaa ilmihiisa inuu badbaadadooda ku dadaalaya ayaa xaqiiqaa lagumana badbaadin karo ilaa in waxa weeye dhul islaama iyo madraso islaama diintooda lagu bara la geeyo mooye taasaan idinku naseexaynaya marka qof walba inuu ku dadaalo waxaan usoo gudbaynaa marka qodobka labiyo labaatan oo odranaya hamuha ay gabadha muslimada hamigeeda iyo fekerkeedu wuxuu noqonayaa mardaat llahi tacaala ilahay inay raalli geliso hay gabadhii marka rabto inay ilaahay raalli geliso oo rabbigii subxaana qaadirkaa ku fekerayso say u raaligelin lahayd xaqiiqo waxaa inay acmaasha saalixa ku dadaalayso xaqiiqo waxaa inay ilmaheedu say u badbaadin lahayd ku dadaalayso waayo waxay dareemaysaa maalinta aakhiro miisaanka wax walba la isku saarayo oo aakhiro inta la yimaado acmaashaadii lagu miisaamayo in khayran fa khayr wa in sharan fa shar wax walba in lagu miisaamayo oo lagu odhanayo iqrac kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba kitaabkaaga akri lagu odhanayo oo aan cid kale ku akrinayna adigu aad akhrisanaysid waa inaad marka ku dadaashid wixii maalintaa ku anfici lahaa ridaha ilaahay waa inaad ku dadaashid cid kale ha raalli gelinin oo allihii subxaana qaadirkaa intaad ka carabisiisid cid kale ha raalli gelinin waayo sababtu waxa weeye waa inaad ogaatid gabadha muslimadda ahi in qofka bilow aamniga ahi la raalli geliyo waa gaayatun laa tudrak waa waxaan weligeed dhacaynin qofku inuu weligii raalli kaa ahaado si kasta oo aad wanaag ugu samaysid yowm min alayaam ayuu waxa weeye qofkaasi kuu xanaaqaya marka waxaa loo baahan yahay inay gaayadaada noqoto iyo dantaada guud saad rabbigii subxaana qaadirkaa ku raalligelin lahayd wixii ilaahay raalli ka yahay baad samaynaysaa wuxuuna ilaahay raalli ka ahaydna banaankaad ka maraysaa nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam xadiis saxiixa ayuu nebigu wuxuuna lagu leeyahay man iltamasa ridaa allah bisakad innaas kafaahu allah ma'uunat annaas qofkii raadiya inuu ilaahay raalli geliyo dadka caradooda ku raalli dadku haloo u caroodeena qofka ilaahay un raalli gelinaya oo wixii dadku ay rabeen intuu khilaafo dadkiina caroonayaan ilaahayna uu raalli gelinayo qofka noocaasa ilaahay baa ka raalli noqda rabbigii subxaana qaadirka kafaahu llah ilaahay baa ku fillaada dadkiina kaga fillaada waman iltamasa qofka raadiya ridaaa annaas dadka inuu raalli geliyo bisakad illah wax ilaahay uu ka caroonayo wakalahu allahu ila annaas ilaahay dadku u tala saarsada halkaasaa ilaahay waxa weeye gacantaa garabkaaga ka baxaya oo waxa weeye ilaahay ku caawin mayo oo waxa weeye kuma gargaarayo oo wanaag indha saari maysid xadiidkaana waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi baa werinaya waxa weeyaan xadiis saxiixa sida sheikha albani raximahullah uu ku saxiixinayo fi sunan tirmidi waxa weeye laba kun afar boqol iyo afar iyo toban raqamka haddaba ha raadinin oo ha isku dayin mar walba inaad taraahid waa inaad dadka raalli gelisa haddaad tiraahid dadkaa raalli gelinaya dadka waxaa lagu raalligeliyaa wixii ilaahay uuna ka caroonayn laakiin wax ilaahay ka caroonayo ha ku raalligelinin dadka waayo laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq dadka qaar baa ku oranaya waxa weeye dee sow in waxa weeye la adeeca maa maagti waxay odhanaysaa dee ninkii inaa adeeca sowmaa ninkaaga waxaad ku cadeecaysaa bixuduudi sharci waxaad ilaahay raalli ka ahayn kuma adeecayso hay maalin baa mi ma hadda ka hor maalin baa su-aal gabara ku timi dee ninkaygii inaan ku adeeca sowmaa wuxuu ileeyahay sabereg aan noqon oo aan kala guurne laysa haada min xuduudi daaca laguma adeecayo waxyaalaha noocaas oo kale waayo macsi buu ku amraya haddaba akhawaati fillaah ama ninka ha noqoto ama cid kale ha noqotee dadka waxaa lagu adeecayaa wixii ilaahay raalli ka yahay waxa ninkaagu ku amrayo waxay noqonaysaa laba arrimood saddex arrimood inay waxaasi noqdaan wax waajibo ilaahay ku amray oo isagiina markaa ku amro salaada tukuu ku yiri ilaahay ka cabsuu ku yiri wanaag buu ku faray waajib weeye inaad ku adeecdi waxay kale oo noqonaysaa inuu ku amro wax mubaaxa oo xalaal ah oo wanaagsan buu ku yidhi samee waad samaynaysaa oo kuma diidaysid waayo waa mubaax wixii mubaax ah hadduu ku amrana waa waajib inaad ka yeeshid wax xaaraanuu ku amray laa daacata lahu kama yeelaysid waayo laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qofka lagu adeecmayo wax ilaahay una raalli ka ahayn oo ilaahay ka caroonayo marka ama ninkaaga ha noqdo ama madaxda ha noqoto madaxdana waa saas oo kale oo kulli waxa weye ninka xaakimkaa ama madaxda hadduu ku amro wax ilaahay una raalli ka ahayn lagama yeelayo wixii ilaahay raalli ka yahay baa dadka lagu adeecaa waayo waxaanu nahay cabiidullah addoommo ilaahay baan nahay allihii subxaana qaadirkaa wuxuuna raalli ka ahayna qofna kuma adeecaysid ee waa inaad ogaatid haddaba gabadha muslimaddaa wanaagsan oo dareemaysa waxa weeye nusuustaa garanaysa waxay ku dadaalaysaa siday allihii subxaana qaadirkaa u raalligelin lahayd oo ay aad iyo aad ugu dadaalaysaa ridaha ilaahay waxayna aad iyo aad ugu dadaalaysaa inay ilmaheeda iyo ninkeeda iyo dadkeeda ku raaligeliso wixii ilaahay raalli ka yahay amaa wixii ilaahay uu ka caroonayo bannaankay ka marayso amaa kuwa aan caqliga lahayn oo hawadooda raacay iyagu waxay fiirinayaan keliya maxaa waxa weeye qofkaani raalli ka noqonaya lama rabo marka arrinta noocaasa arrin wanaagsan ma aha gabadha waa inay dareentaa wixii ilaahay raalli ka yahay wixii ilaahay raalli ka yahay baa qofka lagu raalligeliyaa taasaana wanaag oo dhan ku jira ku daya marka gabdhihii mu'minaadka ahaa oo saxaabadii iyo waxa weeye taabiciintii gabdhihii wanaagsanaa ku dayo oo raadin jiray keliya waxa ilaahay raalli ka yahay ku dadaali jiray qodobka saddex iyo labaatan waxa uu noqonayaa mutamahilatun waxa ay matelaysaa oo ay ay ku dayanaysaa ay macnaha ay raacaysaa oo ay aad iyo aad ugu dadaaleysaa oo nafteeda ku tarbiyeynaysaa macna alcubuudiya waa inay noqotaa mid ilaahay caabudeysa daa'iman waa inay gabadha muslimadda oo caqligale waxay ku dadaaleysaa oo iimaankeedu saxiixa uu yahay waxay ku dadaaleysaa cibaadada say ula imaan lahayd waayo waxay ku tadabbureysaa qowlka uu ilaahay yidhi aayadda qur-aanka wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun rag iyo dumarba insigay ka mid yihin insigu waa rag iyo dumarba u kala baxaa haddaba marka sida ninka looga rabo cibaadada ayaa iyadiina looga rabaa cubuudiya ay alcibaadatu lilah ilaahay inay caabudo oo ay u khushuucdo oo waxa weeye ay nafteeda waxa weeye u hogaamiso ayaa la rabaa acmaasheeda oo dhan bay gabadha waxay ka dhigi kartaa alcibaada ma macna alcibaada ya akhawaat cibaada ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu allahu wayardaa kama qaala shaykh lislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu yihi alcibaadatu ismun jaamic cibaadadu waa ism jaamica oo wax badan keensanaya ay macnaha asmaada jaamic oo kale waa la hadda matalan markaad leedahay dad ummad oo dhan baa soo hoosgelaysa qof keliya uma jeedid haddaba cibaada marka lagu yidhaahdo ismun jaamic waa magac wax walba keensanaya oo muxuu keensanayaa likulli ma yuxibuhu llah wayardaa wax walba oo ilaahay uu raalli ka yoo jecel yahay min alaqwaali waalafcaali aldaahirati waalbatina ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ama ha la arkoo banaankaa yiilo ama ha qarsoonaado kulli waa isku mid haddaba marka u fiirso gabadha muslimadda waxaa ja ay jaanis u haysataa oo fursad u ah inay acmaasheedoo dhan ka dhigto cibaada waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawa qof walba wuxuu niyeystuu leeyahy haye miyayna dhici karin marka ukhtii fillaah adiga oo gurigaaga ka shaqaysanaya oo cuntadaada karsanaya oo gurigaaga diyaarsanaya inaad ilaahay darti ka dhigtid inaad waxa weeye ilmahaaga cuntada aad u karinaysa ay ilaahay darti noqoto ninkaaga wanaaggaad u samaynaysid ilaahay darti tarbiyada ilaahay darti niyadaada waa inaad gelisaa adiga dhanba inaad tahay addoon ilaahay wax walba oo aad qabanaysid inaad ilaahay darti u qabanaysid oo aad doonaysid inay ilmahaagaani noqdaan kuwo ilaahay caabuda ninku uu noqdo mid ilaahay ka baqaya waxaasoo dhan markaad saa niyadaada gelisid acmaashaadoo dhan cibaaday noqonaysa acmaashaadu say u dhan tahay waxay noqonaysaa markaa cibaada waa haddii aad niyadaa la timaadid laakiin haddaadan niyada la imaan oo waxa weye aadan niyadii keenin dee markaa waxaa ku dhaafaysaa camal aad iyo aad u qiimo badan ayaa ku dhaafaya haddaba marka waxaa la rabaa inaad niyadaada ka dhigtid waxa weeye inama alacmaalu binniyaat wax walba oo aad samaynaysid inaad tiraahid allihii subxaana qaadirka ahaa daraaddiisaan u samaynaya oo waxa weeye ilaahay baan ugu dhowaanaya oo doonayaa inuu ajar iga siiyo haddaba haddii taas qalbigaaga ku jirto oo waxa weeye hawshiina waa kuu fududaanaysaa oo wax walba aad qabanaysay waa kuu fududaanaya tarbiyadii ilmaha waa kuu fududaanayaan markaad ilmihii tarbiyeynaysid ninkaaga aad hagaajinaysid wax walba siinaysid waxaasoo dhan haddaad ilaahay darti ka dhigtid waxa weeye ajar iyo wanaag baad ka helaysaa rabbigii subxaana qaadirkaana waa kuu fududaynayaa adigana ajar wanaagsan baad ka helaysaa ood ku leedahay oo ilaahaygi subxaana qaadirkaa uu kaa siinayo waayo inama alacmaalu binniyaat wey taa marka ku dadaala akhawaati fillah waayo hawl badan baad qabanaysaan gurigii baad intaa ku mashquulsan tihiin ilmihii baad ku dhibaatoonaysaan kulli marka waxaad ka dhigtaa acmaashaada lilah insha allahu tabaaraka watacaala intaas ayaan maaragtay kusoo gebagabayneynaa caawa haddii rabi idmo insha allahu tabaaraka wa tacaala waayo dersigu weli wuu dheer yahay oo wuu sii socdaa haddii rabi idmo